إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii alraxbiya fi cilmi alfaraa'id waxaan ku dhex jirnay baabu miiraathi aljad waalikhwa baabkii ugu dambeeyo oo sida goonida ciwaanka loogu sameeyey baabu lakdariya oo ka mid ah baabu miiraathi aljad waalikhwa ka mid ah marka baabulakdariya oo si gooniya loo soo khasisay jad oo ikhwa la jirto arkaantiis uu ka koobnaana ay ahayd jad iyo ukhta iyo zawj iyo um masaladaas oo la yidhi waa halka mas'ala oo waxa weeyaan loo sameeyo uqtada farad ayadoo jad la jirta marka laga reebo masalatu lmucaadaad masaa-ilkii shalay aan soo tirinay oo ahaa waxa weeye ikhwada liabka ah in lagu tiriyo awowga masaa-ilkaas markaa ikhwada liabkaa lagu tiriyo awowga awowguna nasiibkiisa uu qaato waxa weeyaan kadib ikhwada sidii iyadoon awoowa joogin ha loo xisaabiyo marka la yidhaahdo hadday ukhta shaqiiqaa joogtay faradkeedaa la siinayay hadday waxa weeyaan ukhtaa shaqiiqataana joogaana faradkoodiyaa la siinaya waa halkaasna waa ukhta la jirta jad oo waxa weyan farad la siinayo markaa sidaas darteeda waxaa la dhihi karaa ukhta jad la joogta oo farad la siinaayo akdariye keliya maahan ee masala masaladaasna waxay caan ku tahay masalat lmucaadaad masalat lmucaada la yidhahdaa oo masaladii lagu tirinayay ikhwada liabkaa jadka marka masalat lmucaada iyo masalat lakdariya waxa weeye labadaas mas'alaa la siiyaa ukhta jadli jirta farad saas ayaa la dhihi karaa marka masaladana khulaasadeedu sidaas ahayd waxay ahayd waxa weeyaan um iyo zawj iyo jad iyo ukhta marka masaladaas sababta keentay in farad la siiyana waxaa nidhi mas'aladan markii la yidhaahdo zawj iyo um iyo jad iyo ukhta markii masalada la dhiso jadku nisuu leeyahay umna zawjka zawjka jazak allahu khayra zawjku nisuu leeyahay umna waxay leedahay thuluth ilaa ma joogaan walaalo tacaduday waladna ma joogo marka niska zawjka wuxuu kasoo bixin ithnain umkana wuxuu kasoo bixin thuluthkeedu thalaatha thalaatha iyo ithnain waxaa ka dhexeeya tabaayun labaa saddex lagu dhufan sita ayay noqon sitadaas haddii la yidhaha markaa laga qaybiyo zawjkii saddexu qaadan oo nis ah ummadiina waxay qaadan thuluth oo labaa sudusaa soo hare sidii aan ku soo marnay qaacidadii oo jedka macalikhwada ah sudus hadduu soo haro iyo sudus ka yar hadduu soo haro iyo haddaan waxba soo harin saddexdaas goorba waxay ahayd in ay ikhwadu dhacaan jadkana sudus loo qadaro maanta sidaas lama yeelin marka agdariyada halkaas marka la joogo ee waxaa la yidhi ukhtada shaqiiqada ah ama ukhtadan liabin ah ee la jirta jadka casaba waa weydo jadkii meesha waa laga baxay oo jadkii waxaa laga dhigay ahlulfarad wax xijaaba oo faradkeedii ka xijaabana lama hayo marka faradkeedii niskaha loo qadaro farad ayaa loo qadaray nis ah nisay leedahay marka niskii marka sita niskeed waa thalaatha thalaatha marka masaladii faraa-idii maadaama ay ka badatay maalkii waxaad weeyaan waad cawli oo faradyaalkaa tirin markaasaad maalka u qaybin faradyaalka marka la tiriyo faradyaalka waxay noqonayaan saddex oo zawjku leeyahay iyo laba hooyadu leedahay shan hal jadku leeyahay lix saddex ay uktadu leedahay sagaal maalkaas sagaalkaas loo qaybin maalka sagaalkaasa loo qaybin sidaas ayay ahayd marka sharaxa ayaan aqrinay gabayga nadmiga shalay aan aqrinay aqul waxaan leeyahay uu yidhi oo waxaa dhahaya maxamed ibnu maxamed ibnu axmed sibtulmardini ayaa iskale sharaxa wuxuu yidhi madhabu shaaficiy shaafici madhabkiisa wa maalikin iyo madhabu maalik maalik madhabkiisa iyo waljumhuur mucdamka culamada madhabkooda ana aluqta walaasha laa yufradu lahaa looma qadaro maca aljaddi awowga la jirkiisa fii kayri lmasaa'ili masaa-ishi waxaan ahayn almucaada ee lagu tirinayo ikhwada liabka ah cala aljaddi masaa'il mucaada waa masaa'ilkaas inkastoo naan shala soo tirina masaa'il tirsan oo lixdan iyo sideed masalo iyaga dhanba wey marka laakiin shala maanaan soo tirin waa iska fududaynay masaa'ilkaas marka laga reebo masaa'il mucaada waxa weeyaan ma jirto mas'alo kale oo waxa weeyaan uktada farad loo qadaro maca aljaddi ilaa fi lmas'alati alagdariya maaha wa suuratuhaa masalatu lagdariya suuradeedu waxa weeye zawjun zawj iyo wa ummun hooyo iyo wa jaddun jad iyo wa ukhtun walaal waxa weeyaan gabar walaalah ama maydkaa ku aaba haato ama ku hooyo ahaato waxa weeyaan afartaas wey afartaas haday wax iska bedelaan ma aha masalatulagdariya wahiya waxa weeyaan almuraadatu wahiya afartaasu almuraada waa midka loola jeedo biqowli qowlkiisa uu yidhi fii maa cadaa wixii kasoo haray mas'alata masaladoo kamalaha uu dhammaystiray zawjun iyo wa ummun wahumaa jadka iyo uktaduna tamaamaha dhamaystirka ay yihiin ey wuxuu yidhi humaadaasuu rabaa inuu kuu sureeyo wuxuu yidhi ey waljaddu jadka iyo walukt walaasha tamaamu lmas'alati weeye fa yakuunu damiiru damiirku wuxuu noqona wahuwa humaa weeye raajican mid u laabanaya liljaddi walukti wayaxtamilu waxaa suurtagala rujuucuhu u laabashadiisa lizawji zawjka uu laabto iyo wal ummi laakiin macnahaas waa ixtimaal oo iska daciifa weeye waxaa la rabaa afartiya la rabaa meesha in laga mu laga muujiyo lizawji in loo celiyo iyo walummi waxay sababta loo celinaayo waxay tahay wahumaa zawjada iyo umku tamaamuhaa weeye waxay dhamaystirayaan uktada iyo jedka laleeyahy oo waxaa laleeyahy uktada iyo jedka dee matniga lagu soo sheegay horaa beyd karoo lagu soo sheegay saas in la yidhahdaa dhici kartuu leeyahy lakin sidaana ka qurxoon laakiin mar walba meel kasta loo celiyo waa un afartan inay joogaan loola jeeda falizawji zawjka waxaa usugnaaday annisfu welil ummi waxaa usugnaaday athuluthu thuluth yafdulu waxaa soo haraya sudusun sudusaa soo haraya kaana alqiyaas wuxuu ahaa an yufrada in loo qadaro liljadi jadka oo wa tasquda ay dhacdo alikhwatu qiyaaskii sidaasu ahaa saas ayuu ahaa wa bihi qiyaaskaasayna qaala abu xaniifa uu yidhi wa axmedna axmed ibn xambalna sidaasuu yidhi wa cinda shaafici shaafici iyo wa maalikin iyo waljumhuuri yufradu waa loo qadarin liljadi jadka asudusu sudus ayaa loo qadarin suduska albaaqi haray wa yufradu lilukti gabadha walaashaana annisfiya loo qadarin liannahaa gabadhan badalad way burtay cusuubatuha casabanimadeeda biljadi jadka ay ku casaboobayday walaa xaajiba mid xijaaba walaa xaajiba mid xijaabaana ma jiro oo yaxjubuhaa xijaaba oo ka xijaaba can ilfardi walaa xaajiba mid xijaabana mawjuud maahan xaajibkaasoo yaxjubuhaa ka xijaaba can ilfardi fa tacuulu masalatu masaladu waa cawlmin binisfihaa niskeeday ku cawlmi sow lix kuma dhisin nis waxa weya sitan ku dhisnay soo maahan nisfu sita waa halaatha halaatha lagu darin wey cawlka baabu noogu imaana isagaa faahfaahi doona wa huwa niska sitadu halaathatu ashurin waa saddex sahmi min sitatinay ka cawlmin ilaa tiscatinay u cawlmin uma yacuudu ljaddu marka halkaas la joogo oo uu saddexdiisa qaato nis ah jadku markuu niskiisa qaato waxa weeyaan ummaduna ay thuludkeeda qaadato ayay jadka oo hal qaato hal sahmiya oo sudus ah iyo uktada oo nis qaadato halaata ah afartii ayay iskugu soo laabaan inay uqaybsadaan haddana oo wuxuu leeya maya haddana waad casabowda markaasay muqaasamo galayaan markaasuu wuxuu yidhi uma yacuudu ljaddu iyo walikhwatu waxay u laabanayaan ila lmuqaasamata isla qaybsasho fa yanqalibaani waxay u gadoomayeen ila tacsiibi casabayn wayaqsimaani way qaybsanayaan fariidatahuma fariidadooda baynahuma dhexdooda ay u qaybsanayaan ahalaatan saddex kamaa madaa sidii tagtay wa sihaamumaa sahmiyaalkoodu arbacatun waa afar ilaa asaguna hal sahmiyola iyaduna saddex afartaasay meeshay keensadeen laa tanqasimu halaatan saddex uma qaybsanto afar see la yeeli fa tudrabu waa lagu dhifan ayaga madax tiriskooda waa imsaa laleeyahy jed iyo ukta jedka labaa laga tiri soo maaha waa uktadana uktadana mid marka imisay noqon waa saddex saddex ku dhifo lix marka wuxuu yidhi fa tudrab waa la dhifan halaatatun saddex oo madax saddexda madax ah jadkoo laba iyo uktada oo mid a saddexdaasa waxaa lagu dhifan fii tiscatin tisca lagu dhifan tiscadaasoo mablaqi lmas'alati masaladu meeshay gaartay ah meeshii mas'aladu ay gaartay bicawliha cawlkeeda ay ku gaartay fa tasixu way ansaxaydaa min sabcatin wa cishriina toddobiyo labaatane ka ansix toddobiyo labaatane macnaha meel laga qaybi karay noqon tasxiixa waa noo soo socda asna baabu ku imaan sida wax loo tasxiixiyo waaya toddobiyo labaatane ka ansixin toddobiyo labaatanka markaa waxaad u qaybin lizawji tiscatun ay uley see u yeeshay sagaal saddex uma lahaay saddexdii lagu dhuftaa qof walba loogu dhufana waxaad leedahay zawjku soo saddex ma qaadan saddex ugu dhufo saddex saddex lagu dhiftay sagaal saasuu sagaal ku qaadan markuu sagaal qaato waxaa soo harin sideed iyo toban welil ummi sitatun hooyana lixa usugnaatay hooyo sitada waxay ku qaadan waxa weeyaan labay laheed soo maahan labadii saddex ugu dhif lix sidaasay ku qaatay laba iyo tobanaa soo hartay walil ukti walaashana arbacatuna usugnaatay وللجدنا ثمانية لم يطوانك معناها لدي كلمة الحدين الثاني وقيل أصلا سيدية وقادنا أيضا أفر ويعايابها والاسكو نوتشيا مثلا والاسكو دالية آه. والاسكو دالية هو ويعايابها مسألة والاسكو عاجسية والاسكو دالية آه. دالين وي oo qofka waxa la yiraahdaa fa yuqaal waxa la yiraahdaa waa gogo caladay cadalaysigii waxaan dhihi jirnay Soomaalida ama se waxa weeyaan hal xiraalihi hal xiraale waa markaas waxa la yiraahdaa qof loo xiraalayna markaas wax xujaana loogu xirana fa yuqaal waxa la yiraahdaa halaka halikum qof dhintay wa khallafa arba'atan afarna waa ka tagay afartaas oo minal warafati kamida fa khassa wuxuu ku gooni yeelay axadahum mid kamida thuluthal maali maalka thulutkiis uu ku gooni yeelay maalkiiyo saddex looga dhigay meelaa qof uu siiyey wathaani midka labaadna wuxuu ku gooni yeelay thuluth albaaqi inta soo hartay thuludkeed wathaalita kii saddexaadna wuxuu ku gooni yeelay thulutha baaqi lbaaqi war raabica wuxuu ku gooni yeelay albaaqi ka jawaabaa lagu leeyay waana midaan laftirkeeda waa masaladan ha masaladan waayo oo marka wuxuu markuu kuleeyahay faqasa wuxuu ku gooni yeelay waxa weeyaan axadahum midkood thuluth almaali waa zawjka zawjka thuluthulmaal qaatay maxaa yeelay sagaal markii cawl lagu geeyey saddexu qaato soo thuluthulmaal ma aha maxaa soo haray saddex haddii laga qaado waxa weeyaan haddii laga qaado sagaal saddex haddii laga qaado maxaa soo haray lix soo maaha wuxuu ku yidhi wathaniya qofka labaadna wuxuu ku gooni yeelay thuluth albaaqi intii soo hartay thuludkeed waa hooyada sababtoo ah lix maxaa u ah thuluth labo labay qaadatay wathalitha kii saddexaadna wuxuu ku gooni yeelay thulutha baaqi lbaaqi waa uktada wixii soo haray maxay ahaayeen afar sahmi afarta sahmiya iyadii jadka loo qaybiya moogtahay thuluthay qaadatay wal raabicana wuxuu ku gooni yeelay albaqi inta hartay waa jadka inta hartay uu qaatay oo lidigara misl xadin usayeyni ah uu gabadha kula qaatay marka waxa weeyaan waa laysku noojiyaaho sidaasaa waxa weeyaan hal xir ahaan loogu keena wa qowluhu uu yidhi waluqtu laa farda maca aljaddi lahaa waluqtu walaa laa farda fard lahaa uma sugnaan maca aljaddi إلا في هذه المسألة مسألة معها الأكدرية أكدرية دعا يرد عليه وحا كسو أرورايا مسائل مسألوين مسألوين كاسو نبهت أن كبرارجي عليها كوركيدا في كشف الغوامض كتابك اللي هذا أيام كبرارجي إيا وشرح شرحيسا إيا وغيره ما غير كتب إيا فرح شعر الله سلا يدور هو كلا جير هل كاس أنا خشي أغيو هل كاس وحا نوغو دماضي مسألة دي لدي جيري جد مع الإخوة iyo qaabkii uu kitaabka u dhigay oo sideedii aan u dul marnay waxaan rabnaa haddeen marka wax yar inaan halkaas raacinno awel sida khilaafka suuraddiisana waa muujinay bilowgii xagga tarjiix laakiin ma taabanoo dee masaladii oo kitaabkii aan la dhammaynoo la fahmin tarjiixeeda inaan la fahmin aa dhici kari lahayd marka wax yar waxaan ugu laabanaynaa bal xagga tarjiixa masaladan waa nagii soo sheegnay saxaabadu aaday iskugu khilaafeen aad iskhilaaf fara badan iskugu khilaafeen abubakar sidiiq radia allahu canhu asagu wuxuu maray in waxa weeyaan aan la dhaxal siin ikhwada macaljad oo jadku kal abi uu yahay oo uu xijaabo sidaas ayuu maray sidaas ayuu maray saxaabo aad u fara badanna way ku raaceen asxaabulmadaahibkana laba madhabaa ku raaceen oo xanafiyada iyo abu xaniifa iyo imaam axmed zayd ibnu thaabit iyo cali ibnu abi daalib iyo qeyrkoodna waxay mareen jadka iyo ikhwada in laysku dhaxal siiyo inkastoo iyaguna isku sii khilaafeen qaabka loo dhaxal siinayo qaabka loo dhaxal siinayo mada asxaab almadaahibkana qaaraa ku raacay oo waxaa ka mid ahaa ragga ku raacay imaamuna ashaafici iyo imaamuna maalik haddaba labadaas dariiqo markii mujmal laga dhigo laba dariiqo oo laba madhab laga dhigo yaa raajaxsan waxaad runtii adilada xaggeeda marka la fiiriyo waxaa raajaxsan oo xoog badan madhabka abubakar qowlka abubakara aada u xoog badan liasbaabin ee murajaxaadka kow lagu rajaxayo waxaa ka mid a kow qur-aanka marka la fiiriyo qur-aanka marka la fiiriyo kow ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayo walaalaa walaalaha dhaxalkooda walaalaha maydka ku aabi hooyaa iyo kuwa ku aabbaa aayadu uga hadlo ilahi wuxuu ihi yastaftuunaka qulillahu yuftiikum fi lkalaal waxay fatwo ka ayay ku weydiinayaan allah kaaga jawaabaya kalaalada
kalaala markaasuu ilaah yidhi in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falahaa nisu maa tarag wa huwa yariuhaa in lam yakun laha walad fain kaanat tnatayni falahuma huluhaan mima tarag wain kaanuu ikhwatan rijaala wa nisaan falidakari mithlu xadi unhayeyn ilaahay aayaddaas wuxuu ku sheegay walaalaha aayaddaas looga hadlaa waa ikhwadan ashiqada ah iyo liabi ilaahay wuxuu ku sheegay aayaddaas walaalaha ashiqada ah waxay dhaxlaan kalaala qofa qofka ay dhaxlaan waa kalaala qof kale ma dhaxlaan saasa ilaahay ku sheegay ikhwada liumka ah ayagana sidaasoo kale ilaahay wuxuu ku sheegay walakum aayadda ah oo suuratu nisa awelkeeda ku jirta ayuu ku sheegay kalaala waxaanah iyaguna ma dhaxlaan ilahi wuxuu yidhi wain kaana rajulun yuurahu kalaalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikuli waaxidin minhuma sudus fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi thuluth oo qirada cabdullahi bn mascuud waxay leedahay akhun o waxa weeyaan ow ukhtun min ummi marka waa walaalaha liumka halkaas uga hadla halkaas marka waxaa cad ikhwada ama ha ahaadeen lium ama ha ahaadeen abaweyn ama liabin ha ahaadeen ilaahay dhaxal uma ogolaan mana siin ilaa kalaalo inay dhaxlaan maha waa masale cad kalaalomi marka maxaa ta kalaalo marka la fiiriyo qowlka ugu raajaxsan oo ugu cadaan badan waa qowlka abubakar asidiq uu ku fasiray oo kalaala waxaa la yidhaah uu yidhi waxa weeyaan man laa walada lahu walaa waalid waa qofaan waladna lahayn waalid oo mudakarana aan lahayn cajiib marka masaladaas fiiriya labada ikhwana ama lium ha ahaadeen ama kuwa ashiqada iyo kuwa liabka ha ahaadeen kalaala ilaahay ku xira rag culummadan oo shaaficiyada iyo maalikiyada oo dhaxal siinaya ikhwada macaljadka ah marka la joogo ikhwa lium kalaalada dariiqaasay marsiinayaan oo waxay leeyiin waxaa shardi ah marka ay wax dhexlaayaan ikhwa lium in uu noqdo meydku kalaala oo uu noqdo midaan lahayn farac waaritha walaa asal mudakar wadadaasay marsiiyeen markay jad iyo ikhwa dhaxal siinayaanna kalaaladii way ka indhalaabeenoo iyadoo farac waxaan dhii tagay iyadoo uu joogo asal mudakar ah oo jad uu joogo ila jadki waa waalid waa asal mudakara ayay dhaxal siiyeen ikhwadii waxay marka la leeyahay sidee kalaaladii ku xaqiiqowday iyadoo jad uu joogo ikhwada liumkaana ay ugu xaqiiqoob weyday markay jadku joogo ka jawaab intaas ka jawaab ale ilaa ikhwada liumka waa nagii soo ogaanay macal jad waxba ma dhaxlan warfud bani lummi maca alajdaadi tuuru ku yidhi awlaadulumka mar haddii ajdaad ay joogaan sababta loo tuura waa maxay marka le waxay leeyihin kalaalo ilaahay uu dhaxal siiy kalaalana ma joogo meesha jadaama joogo waxaa la leeyahay kalaaladii oo aad tidhaahdeen markii waladul umka dhaxalkooda laga hadlaayay haddiiba jad joogo wax ma dhaxli karaan oo kalaalo lama harayo oo ma xaqiiqoobin ayadoo jad jooga say ku xaqiiqoday ikhwada abaweynka iyo liabka say ku xaqiiqoobi ma xaqiiqoobi karto kalaalo ma ahan mar haddii jad joogo marka halkaas marka aayadda macnaheeda saas loo eego waxa weeyaan dhaxal ma laha ikhwada macaljad ilaa ikhwadu waxay dhaxal ku leeyihiin kalaala kalaalana ma ahan qof jadkiisu joogo masaladaas waa masalada ugu muhiimsan uguna xujada xooga badan waa masalo ilaa kalaala iyo kalaalo waa waladul um markii la joogo ilahi wuxu hi kalaalu dhaxla ikhwada ashiqada iyo liabne kalaalu dhaxla kalaaladii laba macno lama sii karo waa in hal macno labada siiya marka kalaalada macnaheeda ugu saxiisan waa qowlka abubakar oo ah man laa walada lahu walaa waalid oon farca waarisana lahayn asal mudakaro wax dhaxlana aan lahayn markaasaa kalaalo la yidhahda marka iyadoo jad joogo wax ma dhaxli karaan ilaa kalaalo maba ahane dadkii alla dhaxal siiyey ma ta labaad oo lagu rajaxayo waxay tahay jumhuuru saxaaba abubakar ay ku waafaqeen oo jadka waxay yidhahdeen ab ayuu la mid yahy ab ayuu la mid yahy sidaas darteeda ikhwada waa ijaabi dhowr iyo toban saxaabada ka mid ah arrintaas laga wariyo dhowr iyo toban oo saxaabada ka mid ah majmuucu lfataawaha sheikhulislaam ibnu taymiya mujalladka koob iyo soddonaad safxada saddex boqol afartan iyo labo wuu ku sheegaya bukhaari saxiixulbukhaari saxiixiisa wuxuu yidhi walam yd walam yudkar ana axadan khaalafa abaabakrin fii zamanihi wa asxaabu nabiyi sala allahu alay slam mutawaafiruun hal qof lama sheegin oo abubakar ku khilaafay waqtigiisii saxaabada nabiguna waa badnaayeen waa waqtigii ugu badnaayeen bacda nabiyi sala allahu alay wasalam waa waqtiga abubakar marka hal qof ma khilaafin taasuna waxa weya ijmaac sukutiga waxay jirin wey marka taasuna waa murajih kale haddii abubakar oo khaliifkii raashidka ahaa oo xukmiyey saxaabadiioo joogtay oo dhowr iyo tobanna sariix looga hayo inay ku waafaqeen wax kaloo khilaafayna aan waqtigiisii lahayn waa murajix kale oo rajaxay saddex culummada yidhaahdeen ikhwadu jadka wax la dhaxli maydo tanaaqud waa ka nabad galeen markay tadbiiqinayeen dariiq la yaqaanay mareen waxaa dhaxlaaya yidhaahdeen jadkaas khalaas laakiin culummada dhaxal siiyeen ikhwada macaljad tanaaqud ayay ku sameeyeen xagga tadbiiqii oo la yaab badan oo dhowr wej ka imyimid waxaa kamid a ko awowgii waxay ka dhigeen jadkii macal ikhwa casabay ka dhigeen casaba hadday ka dhigeen waxaa la rabay casaba sidii la yiqiin lidakari misl xadinu sayidin u qaybsadan si siman haddaysan welad u ahayn oo aysan madax tiris u qaybsayn ma yeeline haddana waa kala tafriiqiyeen waxay yidhahdeen asagiyo casabaaho la jooga oo mar la qaybsanaya sida shaksi ka mid ah haddana mar kaleeto farad u leey oo mar waxay leeyihiin thuluth kamila iyo muqaasamati u qayb badan u qaada oo ama waxa weeyaan casabad sideedii wax ula qaybsana ama farada la siin marna waxay leeyihin saddextii u qayb badana la siin oo hal maro waaxida aa laleeyahay ama farad ama casaba haddana mid ha wax ku qaato haddana waa tanaaqud cadtaas waa mid oo shareecada laguma yaqaan qof caasib ah oo casabada isagoo kalea wax la qaybsanaya haddana inta ku gugura farad aadaya ee casabada waxaa lagu yaqaana shareecada casabo hadday siman yihiin oo quwada ay ka siman yihiin wax yar iyo wax weyn waxay helaan inay wada qaybsadaan hadday quwada isku khilaafaanna kan laga xooga badan yahay in la xijaago casaba saasaa lagu yaqaana kan kale uu dhaco oo laga xooga badan inuu dhaco taasuna waa mid mideeda kale mar waxay leeyihin mar waxaa waajiba sudus mar waxa oo sadus jamic ilmaal mar waxaa waajiba ulubaqi marka xaaladaas khaaska oy leeyihin sudusa waajiba xaaladaas daliilkeeda khaaska o aw xaalad kastoo khaas ay ka dhigaan hadday yidhahdaan thuluth kaamilaha markaan waajiba markaas daliilkeeda khaaska o aw ilaa mid kastoo tira waa waajib daliil khaas ay kaa rabta mana la helaayo mana la helaayo tan kale tanaaqudka ay sameeyeen waxaa ka mid a masalatu lmucaadaad oo masale la yaab leh oo ah ikhwatun liab in la yidhaha halagu tiri awowga wax ka riixeen oo markii lagu tiriyo oo awowgii la riixo kadib haddana ay ikhwadii ashiqada ahayd ay leeyihin waxbana lama lihid wax shareecada mathal ku leh oo la yaqaana ma aha wax asalah oo shareecada loo laabto kuma laha masalatu lmucaadaad tan kale idiraabka ay ku sameeyen weeyaan mawduuca oo uktada oo macaljad ah oo marna waxa weeyaan casaba asagay ku casabooha yidhahdeen marna saaxibatu fardinay ka dhigeen oo maalkii markuu dhammaaday saaxibatu fardi masaladii agdariyada hadda waa kuwii ka dhigay haddana markay ka dhigeen kuma sii sugnaan casabanimadii markii dadkii kale tageen ay haddana u celiyeen casabanimo fiiri markii maalkii la qaybsanaya waxay yhahdeen waa saaxibulfard markay nis qaadatay ay isla markii haddana mar kale inta ku laabtay inay yihahdeen maya ma ahan ahlulfarade casabanimo lidakari mid xadiusayin ula qaybso waa masale iyadana aan la helaynin meelay uga sugnaatay kitaab iyo sunno haba yaraatee la helin amase qiyaas xataa la fahmo aan loo helin calaa kulli xaal adigu marka dhinacyaalkaasoo dhan laga fiiriyo dhinacyaalkaasoo dhan laga fiiriyo dhinac afraad waxay kasii fiiriyaan culummadu waxay yidhahdaan jadkan ay leeyihiin akhawaadku casabaynaa waxaa lagu yaqaan mudaker markuu mu-anadka casabaynaayo inuu ku jinsiya waxa weya banaadka waxaa casabeeya ibn banaatul-ibni waa nagii soo marnay ibnulibni waxa weya ikhwada ashiqada akh shaqiiqa akhawaadka oo liabka ah akh liabin ah saasaa lagu yaqaana laakiin mudakar casabaynaya muanaf aan ku jinsi ahayn wax la yaqaan iyaduna maahan oo shareecada lagu arkay masaladan marka masaladan daliil gaarhay rabta haddii ay lasoo istathnoonayo calaa kulli xaal waxaa soo haray intaas waa murajaxaadka dhanka kale waxa ay ku dhaxal siiyeen waxa weeyaan waxa ay ku dhaxal siiyeen ikhwada macaljad ah daliil sariix ah oo min kitaab ah oo min sunna ah looma hayo qoladan oo la yidhahda daliilkaanay hayaan oo khaas ah oo soo istafnoodo kulli qawaacidda ka saaray marka masaa'ilkaasoo dhan waxay u baahan yihiin in xoogaa la fiiriyo laakiin munaasib iyadana mar kale waxaa ah inaan baraarujinno waxay yidhahdaan culummadu ijtihaadka nadariga ah oo masaladu wej inay raajix u tahay loo fiiriyo iyo tatbiiqa waaqiciga farqiga udhexeeya oo haddii aad tiraahdo masaladii waa waajib inaad ku ijtihaadood ku dadaasho wejgeeda raajixa inaad ogaato laakiin haddana markaas aad ijtihaado waaqica aad ku tadbiiqaydaana fiiradiisu leeyahy oo maalan waaqic laga yaqaano jad maca alikhwa inay dhaxalka isla leeyihiin oon wax kale la ogolayn oo wadaadkii loo tagaaba uu leeyahay dhaxalka waa isla leeyihiin haddii adoo kaliga ah oo shaada aada xukmido oo tidhaahdo ikhwadu lama laha jadka jadku maalka iska qaato waxaa ka imaan kara dhib badan iyo darar badan shareecaduna darar in la suuriyo ayaa ilahayba usoo dejiyay ama dararka la yareeyo marka haddii darar badan ka imaanayo ka fiirsiyay rabtaa marka tadbiiqinteedu sababtoo ah haddaad maanta meel kastoo soomaaliya kamid ahood joogto aad masaladaas xukmido waxaa la hubaa qofkan walaalkan laga xukmiyey wadaadka koobaadu u tagaaba inuu leeyahay allah ma wuxuu gara waayey jed macal ikhwa waaba masale la yaqaan oo caan ahe wadaadku waa lumay marka qofkii waxaa kusoo gelaya aan indhihi dhaga lahayn camiga mana fahmi karo murajaxaad iyo waxaas isaga kaliya wuxuu fahmi karaa hantiyaad leeda marka mar hadday sidaasoo kale tahay kumana banaano masale aad og tahay inay daciifta inaad xukmida waxay yidhahdeen marka culummadu wejka uu kuugu dawa dhow inaadan adugu xukmin weeye ood ka wareegsato masalada noocaas oo dareemaydo inay daciif tahay waa inaadan adugu xukmin ood ka leexato intii waaqicu uu u saalix u noqonayo tadbiiqinteeda marka taasna intaasaan uga gaabsanayna baab lxisaab xisaabtii baabkeeda haadaa maxaluhu halkan waxaan ka gelaynaa xisaabtii wuxuu yidhi xisaabi masaa'il lfaraaida loola jeeda baab lxisaabi ey xisaabi masaa'il lfaraaid faraaidka masaa-ishiisa xisaabtooda loola jeedaa wa huwa xisaabkaasuna ta'siiluha waa asalaynteeda ta'siil haddaad maqasho waa mas'alada cadadka ugu yar oo inta faradoo ka jirtaa ay ka qaybsami karto inaad ku dhisto masalada haddii hal farad ku jiro meeshuu kasoo bixi karo ugu yar isagoo cadad yar kasoo bixi kara cadad ka badan kuma dhisi karti khada wey meesha ugu yaraad ku dhisi hadday laba farad ku jirto cadadka ugu yar oo labada farad ka qaybsami karto waa inaad ku dhistaa maalan nisaa ku jira nis halkee ugu yar oo ka qaybsami karaa meelo badan ka qaybsami kara hadda haddaad toban ku dhisto ood casharo tiraahdo waa ka qaybsami kara shan iyo shan u noqon soo maa laakiin wax ka yaraa jira soon waa maxay waxaa ka yar waxa weeyaan ithnain inainaad ku dhise wax kale kuma dhise hadda cashar kaba mid ma ahan waxa weeyaan usuusha wax lagu dhisee laakiin maalan waxaa kamid a ar arbac oo oo leh nis waxaa kamid a sita oo nis leh waxaa kamid a thamaaniya oo nis leh laakiin intaas midna kuma dhisi kartid haddii farad kaliya ku jiro oo ah nis ama laba nis ku jiraan ma ku dhisi kartid ma ku dhisi kartid waxa weeyaan cadadka ugu yar oo hal farad hadduu ku jirana kasoo bixi karo hadday laba farad ku jiraan kasoo bixi karo hadday ka badan ka jiraan kasoo bixi karo inaad ku dhistaa leedaada tasiilka waa saas marka wahuwa wuxuu yihi xisaabku ta'siiluha masaa'ilka faraa'idka asalayntooda wey iyo wa tasxiixuha saxiix yeelideeda tasxiixana waxa weeye mas'alada faraa'idka kasriyaa laga ilaaliya cadliga si aad loogu dadaalo jab waa laga ilaaliya oo dhiimaydi sahmigan ha kala jabsadeen laba qof ma dhahaydi marka haddii ay dhacdo markaad mas'alada dhisto oo dadkii dhaxalkalaha qeyb ka mid a markaad faradkooda siido ayaga dhexdooda markay qaybsa tegaan hadday ka jabto oo maalan ayagio saddexaad laba nasiib siiro laba sahmi dhihi maydi jajabsada ee waxa weya mas'alada waa inaad gaarsiido meel fariiq walba waxay helaan u qaybsami karto marka gaarsiinta meel waxa weeyaan fariiq walbaaba sihaamta helaan uga qaybsami karto taasaa waxa la hahdaa tasxiix mas'alaa qolaa waxaad siine fariiqaad aad siine sihaam maalan waxaan idha iyagoo saddexaad laba sahmi siiro intaasayna xaq u leeyihiin waxa weeyaan uma qaybsanto waa inaad inta mas'aladii ku laabato gaarsiido meel sihaamta aad sida ay u qaybsami karto maalna u badan maahay maalka u kala baxa intooda ayaa wax qaybsami kara looga dhig ee maal loo badinma marka tasiixuna waa kaas wuxuu ku yidhi laa cilmi lxisaabi cilmxisaab maaha ey xisaabi masaa'il faraa'id weeye laa cilmi lxisaabi cilmxisaab maaha cilmxisaabkii almacruufi la yaqiin xisaabtii la yaqiinay ma ahan maca anahu iyadoo laabudda ay lagama maarmaan tahay maca anahu iyadoo cilmulxisaabkii laabudda ay lagama maarmaan tahay min macrifati garashadiis haddana garashadiis waa laga maarmaan liman qof waa laga maarmaan ay u tahay yuriidu doonaya itqaana cilmilfaraaid cilmulfaraaidka inuu sugo qofkii cilmulfaraaid inuu sugo rabaa laga maarmaanay u tahay waxa weeyaan inuu barto cilmulxisaab laftigiisana waa laga maarmaan qaala naadimu wuxuu yidhi abu cabdillaahi maxamed ibn cali ibn muxamed ibn xusein araxbi weeye wain turid macrifata alxisaabi litantahiya fiihi ila asawaabi watacrifa alqismata waltafsiila wataclama atasxiixa waltafsiila fastakrij ilusuula fi lmasaa'ili walaa takun can xifdiha bidaahili fainahuna sabcatun usuulu halaaatun minhuna qad tacuulu wa bacdaha arbacatun tamaamu laa cawla yacruuha walan thilaamu wuxuu yidhi wain turid haddaad doonayda macrifata alxisaabi xisaabka garashadiisa litantahiya inaad gaarto darteedna aad u doonayda fiihi filxisaabi xisaabka aad ku gaarto ee sawaabi sida saxda ah oo wa tacrifa aad garato alqismata qeybta iyo wa tafsiila kala saaridda oo wa taclama aada ogaato adtasxiixa saxiix yeelidda iyo wa ta'siila asalaynta fastakrij la soo bax al usuula asaliyaalka filmasaa'ili masalooyinka dhexdooda kala soo bax walaa takun ha ahaanin bidaahilin mid halmaansan can xifdiha masaa'ilka xifdintooda saddexdaas bay waa iska muqadime waxa weeyaan un iska waxay ka mid tahay tambiihaadka iyo muqadimaadka uu kitaabka ku dardaro ee masaa'ilki waxa weeyaan xisaabta sulbigoodii ama lubigoodii ma aha wuxuu yihi waa in turid haddaad doonaydid macrifata alxisaabi xisaabka garashadiisa litantahiya inaad gaarto darteedna aad u doonayda fiihi xisaabka dhexdiisa ila sawaabi sawaabka aad ku gaarto oo wa tacrifa aad garato alqismata qeybta iyo wa tafsiila kala saaridda oo wa taclama aad garato atasxiixa saxiix yeelidda iyo wa ta'siila asalaynta waana sheegnay tasxiix waxaa loola jeedo ta'siilkaa horeeya waa mas'alada asalka ugu yar oo faradyaalka ku jira ka qaybsami kara weeye ta'siilka tasxiixana markaad qaybi tegto oo fariiq aad sido sahmiyaalkay nasiib u helaan hadday u qaybsami weydo inaad meel ay ka qaybsami karto haddana geydo taasuna waa tasxiixa oo wa taclama aad ogaato atasxiixa saxiyeelida iyo wa ta'siila asalaynta fastakrij la soo bax al usuulu asaliyaalka fil masaa'ili masalooyinka dhexdood kala soo bax walaa takun ha ahaanin bidaahilin mid halmaansan can xifdiha masaa'ilka xifdintooda waa kana halkan labadan bayda marka muhiim ah fa inahuna usuushu sabcatun toddoba weeye toddobadaas usuulun asaliyaal sabcatun usuulun waa toddoba asaliyaal sabcatu usuulinna waa iyaduna waa saxiix noqon karta muxuu ku sheekay sheekh adig waa goday ahay sidaas badan dhihi jireen culimadu sabcatun toddoba weeye toddobadaas usuulun asaliyaal waa toddobo halaaatun saddex halaatadaasoo minhuna kamid a qad taculo inay cawlantaan arka toddoba mar hadduu yidhi toddobada aan tirin toddobadu waxa weeye isnaani aad ka bilaabi halaatha arbaca saddexdaas waa la isku xigaan sita thamaaniya ithnaa cashara arbacatun wa cishruun toddobadaas wey usuusha wax lagu dhisa oo mutafaqa ah usuul la isku khilaafsan yahaa jirta oo waxa weeyaan thamaaniya thamaaniyata cashar iyo sita wa thalaatiin laba asal weeye waana la isku khilaafsan yahy laakiin usuusha laisku waafaqin oo haddeer tanjidka markaan maraynay masalada asalkeedu sideed iyo toban ahayd mar waa kiina soo yiri marka sideed iyo toban in asal laga dhigo ama lix iyo soddon asal laga dhigo khilaafa ku jira oo waxaa la yidhahdaa ma asalaa mase tasxiixa ku yimaada oo tasxiixay ku tagtaa masaladu meeshaas laakiin toddobadan waa toddoba asaloo marka horaaba wax lagu dhisaaba waa ithnaani halaatha arbaca sita thamaaniya ithnaa cashar arbaca wa cishruun toddobadaas weeye usuushu fainahuna usuushu sabcatun toddoba weeye toddobadaas usulun asliyaal ah halaaatun saddex saddexdoo minhaa toddobada ka mid a qad tacuulo inay cawlantaa la arkaa toddoba marka saddex ka mid a ayaa cawlantaa cawlka baabkiisaan u tegaynaa saddexda cawlantaana waxa weeye sita ithnaa cashar arbaca wa cishruun isagaa noo keenaya saddexda cawlanta saddexdaasaa cawlanta wa bacdahaa saddexdaas ka gadaa arbacatun afara cawlanta wa bacdaha afar waxaa dhii tagay saddexdaas ka gadaal arbacatun afara ahaatay afara ahaatay afartoo tamaamun dhammaystiran afartaasoo laa cawla wax cawl ah yacruuhaa uusan kusoo dirin walanthilaamun jabidna aysan kusoo dirin inhilaam waa falliirmid inay kala falliiranto shaygu kala jabo wa bacdaha saddexdaas ka gadaal arbacatun afara ahaatay afartoo tamaamun dhammaystiran afartaasoo laa cawla wax cawl ah yacruuhaa uusan kusoo dirin ousan kuba imaanba walan hilaamun jabidna aysan ku imaan ama falliirmid halkaas waxaan muhiim tahay labadaas bayd waxaan ka ogaanay toddobada asale wax lagu dhiso waa koog aan ka ogaanay laba waxaan ka ogaanay toddobada in loo qaybiyo saddex cawlanta iyo afar aan cawlmin na waan ka ogaanay intaas waa muhiimka halkan ku tiilay waxaa muhiima marka halkaas markaan joogno intaan haddaba sharaxa gelin sharax saas hadda uma baana tan iyo waa isna sharax dheer saari may doonee masaa'il uu gadaalka sheegi doono inaan hadda wax yar soo horumarino oo halkan daruuri u ah waxay tahay marka masaa'il la dhisaayo qof walbaaba waa inaad ogaataa waa arrin iska fudud arrinta hadday yihiin waxaa wax dhaxlaya casaba kaliya casabadu hadday rag yihiin madax tirisaa loo fiiriya hadday laba yihiin maalka laba loogu qaybiyo asal kale uma bahnood ku dhisto hadday saddex yihiin saddexdooda asal u ah hadday toban yihiin tobana loo qaybin hadday konton yihiin kontona loo qaybin hadday rag kaliya yihiin hadday rag iyo dumar yihiin oo lidakari mithlu xadil unhayayn u qaybsanaya ragga ninkiiba labaa laga tiriya bis marka intii tiradu gaartaa masaladana lagu dhisa intii masaladu gaarto maalan waxay noqdeen wiil iyo gabar saddex ku dhis waxay noqdeen laba wiil iyo gabar shan ku dhis waxay noqdeen saddex wiil iyo gabar toddoba ku dhis waxa weya madax tiris aduu wiilkiina laba ka soo qaad gabadhiina mid kasoo qaadaya intay tiradoodu noqoto masalada ugu dhis ee u qaybi oo kala go halkaas waa markii maalka waxa dhaxlaya ay casaba kaliya yihiin ayna uqaybsaaman lidakari mitl xadil unhayeyn haddaysan waxa weyan lidakari mitl xadil unhayeyn aysan uqaybsan casaba aysan ahayn oo maalan waxa weeyaan waa waladul um kii oo kale waladul uma maa la siiye waladul um ayaga waxa weyaan madax tirisa loogu qaybiya ilama kala badsadaan de maalka o dhanna maba dhaxlaanba waladul um haddii ahlulfarad ku jiro marka masalada ahlulfarad hadduu ku jiro ahlulfarad hadduu ku jiro waxaad fiirin imisa faradaa ku jirta hal farad hadduu ku jiro isagaad kudhi ku dhis dhibba male hal farad had waxaa ku jira qof iskale nis nis waxaa leedahay makrajiis waa halkee waa ithnain ithnain laba u qaybi maalka ee qofkaan barkiisa sii barka kalena cidda iskale sii oo qaraa ugu dhow casabo hal farad hadduu ku jiro dhib male hadday thuluth kaliyahaaba ku jira hal faradaa ku jira halaataad ku dhiseen markaasaad qofkaan inta thuluthkiisa siidaad waxa kale waxaa leedahay cidda ugu dhow ha qaada haddii uu ku jiro waa saas hadday ku jiro ruuc afaraad ku dhis hadday sudus ku jiro sitaad ku dhis hadduu thumun kaliya ku jiro tamaaniyaad ku dhis calaa kulli xaal haddii hal farad ku jiro halka faradaad ku dhis dhibba maleba dhibba male maxaa soo haray laba farad markay ku jiraan waa markaas marka qawaacidda aan sheegaya loo baahan laba farad markay ku jiraan ama ka badan laba faradaa ku jirta saddex faradaa ku jirta afar faradaa ku jirta markaas weeye marka ugu daran markaas waxaad waa inaad fahantaa waxa la yidhaahdo tamathul tadaaqul tabaayun iyo tawaafuq afartaas waa inaad kala fahamtaa tamathul waa labada cadadoo isla eg sudus iyo sudus sudus iyo sudus nis iyo nis thul- thuluth iyo thuluth thuluthan iyo thuluthan tamathul waa laba shay isku lamida haddii marka labada farad oo ku jirtaa tamathul ka dhexeeyo oo waxaa ku jira sudus iyo sudus midaad qaada ila waa isku mide markaasaad ku dhisin sitada sitadaad ku dhisan ama nis iyo nisaa ku jira nisba isnayn aad u kala goy labadii faradba halkay kaaga soo bixi qofna kana niskiisa si kana niskiisa udhiib marka tamaatula ka dhexey labada farad oo ku jirta haddii labada farad oo ku jirta mid yar iyo mid badan uu yahay oo mid ka badan haddii la qaybiyo midka yar loo qaybiyo uu dhammayn karo waxaa la idhahdaa tadaahul ha ka dhexeeya kan yaro kan weynu dhexgeli kan weynaa la qaataa maalan waxaa mas'aladii ku jira nis iyo sudus nis iyo sudus nis makrajkiis waa halkee ithnain sudusna makrajkiis waa halkee sita sita iyo ithnain tadaahula ka dhexeeya sababtoo ah inta sita la qaybiyo ithnain waa loo qaybi karaa waxaa saddex saddexa laga dhig halaatha oo oo kale fiiri iyo sudusaa ku jira waxaa ku jira thuluth iyo sudus halaatha iyo sitay kasoo kala baxaan soo maaha tadaahula ka dhexeeya sababtoo ah cadadkay badan oo sitada inta la qaybiyo halaata waa loo qaybin karaa oo saddex meelood min labaha laga dhig markay sidaasoo kale tahay oo tadaahul ka dhexeeya labada farad faradka weynaad ku dhisa kii kale waa kuusoo bixin tadaahul a ka dhexeeya midka weynaad qaadan ku dhisa oo maalan waxaa ku jira dhaxalka maanta nis iyo sudus laba farada ku jira soo maaha khalaas sitadaad ku dhisa waa markaas maxaa ka dhexeeya tadaahul xagga naga dhig haddii aysan labadaas ka dhexayn tawaafuq inuu ka dhexeeya dhacdo oo waa maxay labada farad oo ku jirta mid kamida mid looma qaybi karo islamana eka oo tamaathul kama dhexeeyo mid kamidana midka kale looma qaybi karo laakiin cadad saddexaadaa qaybi kara oo maalan bal hadda eeg waxaa ku jira waxaa ku jira arbaca oo rubca ku jira iyo sudusa ku jira waxaa ku jira rubuc iyo sudus a ku jira rubuc makrajkiisu waa arbaca sudusna makrajkiisu waa site hadda site inta la qaybiyo arbaca looma qaybin karo biduuni kasri laakiin cadad kala loo qaybin karaa itnaina labadaba loo qaybin karaa arbacana itnain waa loo qaybi karaa sitena itnain waa loo qaybi karaa masalan fiir hadde waxaad fiiridaa tamaaniya thumun waa ku jira masaladii iyo sudus waxaa ku jira thumun iyo sudus thumunka sit wuxuu ka soo baxay tamaaniya tamaaniya inta la qaybiyo sita looma qaybi karo laakiin cadad kala loo qaybi kara oo waa maxay itnaina loo qaybi kara tamaaniyada waxa weeyaan waa loo qaybi karaa itnain labaa loo kala goy sitena laba waa loo qaybi karaa fiiri hadda rubuc iyo waxa weeyaan iyo iyo thumun laakiin kuwaas ku kulmima maayaan waxbaa waqtiga iskaga lumi marka waa noocaas marka haddii cadad labada farad ayaga ay aan laisku qaybin karin lakiin cadad kale loo qaybi karo islama eka fiiri tadaakulna kama dhexeeyo laakiin cadad kala loo qaybi karaa waxaa la yidhaha tawaafuqa ka dhexeeyo waxay isku waafaqeen meel wafqiga marka waa meesha isku waafaqeen arbaca iyo sita hadda maxay isku waafaqeen wafqi nis mid walba nis ayuu leeyahy arbacana nisay leedahay sitadiina nisay leedahay thamaniya iyo sitana waa la mid thamaniyan waxay leedahay nis arbaa sitana nis markaas mid wafqigiis meesha niskiisa oo wafqiga ah aadkan kale ku dhifan meeshay ay iska ay iska waafaqeen aadkan kale ku dhifan oo maalan hadday ku jirto masaladii waxaa ku jirta rubuc iyo si iyo sudus waxaad leedahay mid wafqigiis kan kale ku dhufo kamil waxaad ku dhifataa arbacada wafqigeed waa niskeed laba weeye soo maaha sita ku dhif labo lix lagu dhiftay maxay noqon labiyo toban haddaad rabtaan sida kale dheh oo waxaad tiradaa sitada wafqigeed oo niskeeda saddexa arbaca ku dhifo halkiiyo iman taasna waa markuu ka dhexeeyo tawaafuq waa inay waxay isku waafaqaan leeyihin hadday ogow nis kaliya noqon mee tawaafuq maray khums isku waafaqaan marna waxay isku waafaqayan nis mar waxba isku waafaqaan meeshay adugu isku waafaqaan oo cadad kale looga qaybi karo unbaad adugu waxa weeyaan ka qaban taasna waxaa la leeyahay labada farad waxaa ka dhexeeya tawaafuq kaliya waxaa soo haray kuwa aan isla ekayn oon tamaatul ka dhexayn tadaakhulna uusan ka dhexayn oo mid ka badan aan midka yar loo qaybin karin cadad kalena aan loo qaybin karin labadooda tabaayuna lena marka waa kala fogaadeen mid kaamil halkan kale ku dhufo sida maalan nis iyo waxaa ku jira thuluth nis makrajkiisu waa ithnain thuluthna makrajkiisu waa halaatha waxaad leedahay marka ithnain iyo halaatha tabaayuna ka dhexeeya mid kaamil halkan kale ku dhufo labo saddex ku dhufo ama saddex laba ku dhufo labiyo toban waxay tagayeen lix lixay ku tagaayen khalaas lixay tagaayen markay lix tagaan waxa weya sidaasoo kale waxaa ku mid a thuluth aa ku jira iyo rubuc ati thuluth iyo rubuc aa ku jira rubuc iyo thuluth ayaa ku jira thuluth iyo rubuc maxaa ka dhexeeya thuluth makrajkiisu waa halaatha rubucna makrajkiisu waa arbaca saddex iyo afar waxaa ka dhexeeya tabaayun bis mid kaamila kan kale ku dhufo saddex afar ku dhufo afar meelood oo min saddex ama saddex meelood oo min afar labiiyo toban sidaas weya marka qawaaciddaas waa muhiim oo ah tamaathul tadaakhul tawaafuq tabaayun masaladaas waa iska muhiim marka aan ka soconaynaa sharaxaan gelaynaa sibdulmardiniga aqulu waxaan leeyahay uu yihi sibdulmardiniga haadihi tan al abyaatu ee bedyaalka haadihi tan al abyaatu ee bedyaalka athalaatatu saddexdaa saddexda al uwalu ee u horeyda kulluhaa dhammaanteed xashwun weeye oo macnaha deer faraa-idka oo asal ah ma faa'iideynayaan walqaradu ujeeddada bayaanu usuuli lmasaa'il masaa'ilka usuushooda caddaynteeda weeye awalan ugu horeyn taasaa muhiima in la caddeeyo walqaradu ujeeddadu bayaanu usuuli lmasaa'ili masaa-isha usuushooda caddaynteeda weeye awalan ugu horeyn wa aslu kuli masalatin marka asal maxaa laydhaha ta'siilka waa inaan la fahma wa aslu kuli mas'alatin mas'ale kasta asalkeedu huwa aqalu cadadin waa cadadka ugu yar oo yasixu minhu uu ka ansaxayo farduha faradkeeda oo furuudaha o faradyaalkeedu waa asalka cadadka ugu yar oo hal farad hadduu ku jirana kasoo bixi karo hadday ka badan ku jirtana kasoo bixi karaan wa usuulu masaa'il faraa'id faraa'idka masaa-ishiisa usuushiisa al usuusha almuttafaqu calayha ee laisku waafaqsan yahay sabcatun waa toddobo usuusha almuttafaqu ee laisku waafaqsan yahay calayha korkeeda sabcatun waa toddobo itnaani wey wa halaaatun wa arbacatun wa sittatun wa tamaaniyatun wa thnaa cashar wa arbacatun wa cishruun toddobadaas wey wahiya toddobadaas asalna qismaani laba qaybood wey qismun qayb qismigoo minhaa ka mida toddobada qad yacuulu in cawrmaal la arkaa wa huwa qismiga cawrmayaa halaaatu usulin waa saddex asal wa qismun qayb qismigoo minhaa toddobada ka midana laa yacuulu ma cawlmo wa huwa alarbacatu lbaaqiya waa afarta soo hartay saddexda cawlmayda waxa weeyaan waa sita itnaa cashar arbaca wa cishruun inta cawlmayda waa afarta waa saddexdaas afarta kale ma cawlmaydo ma cawlanto waxa weyan afarta kale ithnaan ma cawlma thalaatha ma cawlmo arbaca ma cawlmo thamaaniyana ma cawlmo afartaasaan cawlmi wa qowluhu uu yidhi walan hilaamun jebidna kuma sugnaa kamala biilbeyt beytku ku dhamaystiray liajli alkaafiyati gabayga daraaddeed qaala naadimku wuxuu yidhi fa sudsu min sitati ashumin yuraa wa sudsu wa rubcu min ithnay cashara wthumnu indama ilayhi ad ilayhi sudsu faasluhu saadiqu fiihi اlxadsu arbacatu yatbacuhaa cishruuna yacrifuha alxusaabu ajmacuuna fahaadihi halaaثaة اlusuulu in kahurat furuuduhaa tacuulu fasudsu suduskii yarxamuk اllah fasudsu suduskii yuraa waa la ogaanaa min sittati asmin lix sahmiyaa laga ogaana sudus haddii lagu yidhaahe lix sahmi maalka loo qaybiyo waay wax kale ma macnaha sudus lixay ka soo baxdaa sittay ka soo baxdaa wa fa sudsu suduskii yuraa waa la ogaanaa min sittati asmin lix sahmi xaggooda laga ogaana oo sudus haddii lagu yidhaho sit sitad ku dhisan masalada wa sudsu sudus oo hal farada ku jira masaladii macnaha sudus keliyaa ku jira lix ku dhis maal lix igu kala qaybin de maalka marka la qaybinaayo hadday lacag tahay lix waaba loo kala goy karaa geel iyo ari lix u qaybi marka lagu yihahdo masaladaas waxay u baahan tahay tatbiiq iyo macrifo gooni ah oo waaqica qofka wax ka yaqaan xoolaha lidaa saas daraaddeeda dad hadde xoolihii taqaano oo qof khabiir xoolaha ku ah adaa u qaybin kara haddaadan u aqoonina dadka reer miiga dad fiican oo cudalaaho meesha joogaad leedahay xoolaha lix igu qaybiye waxaa dhici karta meelna in hal wan lagu xiro meelna saddex neef lagu xiro oo lagu yidhaahdo halkaasuna waa qayb tanuna waa qayb maaayl wan saddex ka qayn badana jir marka masaladaas waa inaad ogaataa hoolaha waxaa dhacdaa in meelna lagu xiro hal ratiya meelna saddex neef oo geela lagu xiro oo lagu yihahdo tanuna waa tan tanuna waana isku mid marka dadka khubarada xoolaha ku ahad leedahay xoolahaas haddii lix lagu dhisa waa leedahay lix igu kala gooye xoola lix xarig inta qaadataan ama lix xero ku kala xareey marka neefkan ayaga xoolaha qiimu leey hal waxa weeyaan waxaa lagu leeyaha labaatan ley labaatan neefo ariyay ku qiima tahay mid afar iyo toban ley leeyahay afar iyo tobanay ku qiima tahay mid kale wax kalea laleeyahay waxa weeyaan ariga isku qiima ma ahan daga sideedaad iyo daga fulaanaad iyo waxa weeyaan adugu qaabab loo taqwiimiyaa jira mar hadday xoola tahay markaa ehelkeedaad u baahan tahay dadaan adugu ehelkeeda ahayn in adugu kaliya un cilmiga haddaad taqaan waa leedaha inta kitaabkaa kala kala baxdo xagga fadhiisato aad leedahay xoolaha afar iyo labaatan igu kale xira idin xagga iska fadhiisato hadhihin marka waxay tahay wanka keligiis meesha ku xilan iyo toddobada meesha ku xilan hadhihin toddoba wanka uu ka qiima ka qiimayaaba jirtaba toddoba waxarood haddii meel lagu xiro oo waxa weyan hadda raba in cana la siiyo iyo wan hadda suuqa marka la gooyo waxa weeyaan boqol dollar jooga waxa weeyaan meeshaas adugu ehelkeedaad uga dambayn marka masaladaasuna masale iska muhima in la ogaado marka waxaa la qaybinaya ay noqdaan wax oo waxa weeyaan xoolo nool ah ahlu khibray u baahay marka ehelkeedaad leeda ii kala xirxira xoola fasudsu suduskii min sitati asmin yuraa waa la ogaanaa min sitati asmin lix samiyaa laga ogaanaa wa sudsu sudus iyo wa rubucu rubuc min itnay casharay ka ahaaday halkaas dulbaba masaailka dhisidoodii kugu bilaaba masaladii farad hal faradaa ku jira sudus lix unbaad ku dhisi maalka u kala goy waxaa ku jira masaladii labiyo toban waxaan dhig tegay waxaa ku jira sudus iyo rubuc qolo sudus leh iyo qola rubc le ahlu farad ilaa sideeda dhaxalka waxaa laga bilaabaa markaad timaado war maydku yuu ka tegay markaasaa laguu sharixi caruurtuu dhalay walaalo haddii waala jiray markaad ogaato ahlufaradkaa laga bilaaba meeqa faradka ku jirta intaas markaasaad leedahay mayd maalka intaas igu kala xira ama intaas igu qaybiya hadday reera waxa weeyaan lacageed yihiin hadday calculatorkeeday wataan ayagaa qaybin marka haddii uu ku jiro sudus iyo rubuc bal aan qaacidadii ku tatbiiqin rubuc sudus situ ka soo baxaa rubucna arbaca maxaa ka dhexeeya site iyo arbaca tawaafuq binis maasha allah tawaafuq binis khalaas mid niskiiskan kalo kaamila ku dhif haddaa rabtana arbacada niskeedu labaa site ku dhifo labiiyo tobanay kuu noqon haddaa rabtana sitada niskeedu halaathaa arbaca ku dhifo saddex afraad labiiyo tobanay noqon marka wuxuu ku yidhi wa sudusu sudus iyo wa rubucu min isna casharay ka ahaada waa la garta wa thumunu thumun indama hadduu ku biiro ku darsamo ilayhi thumunka assudusu sudus fa asluhu asalkiisa asalka asaadiqu uu ku rumoobayo fiihi dhexdiisa alxadsu malaha arbacatun waa afar afartaasoo yatbacuhaa ay raacayaan cishruuna labaatan wa thumnu thumun indama hadduu ku darsamo ilayhi thumunka assudusu sudus fa asluhu asalkiisa asalka asaadiqu uu ku rumoobayo fiihi dhexdiisa alxadsu malaha arbacatun waa afar afartaasoo yatbacuhaa ay raacayaan cishruuna labaatan yacrifuhaa waxaa garanaya waxa weeyaan arbaca wa cishriinkaas alxusaabu dadka xisaabta yaqaan ajmacuuna dhammaantood dadka xisaabta yaqaan dhammaantood waxa weeyaan way garanayaan waaya fa haadihi tan marka say ku noqotay tanna waa inaan aragna siday ku noqoto thumun ayaa masalada ku jira waxaa ku darsamay sudus masaladii marka laba faradaa ku jirta waad fiiriday waxaa lagu yidhi islaanaa joogta maydkiina caruuru lahaa sudus si kale si kale thumun kuma imaan karo iyo qof sudus leh aad jooga hooyo kale aad joogta maalan labadaas farad kaliyaa ku jirta laba farad soo kuma jirto khalaas maxaa ka dhexeeya dhe marka thumun iyo sudus maxaa ka dhexeeya bal fiiriy horta tamaatul kama dhexeeyo islama eka tadaakhulna kama dhexeeyo inta thamaaniya la qaybiyo sudus looma qaybo karo sita looma qaybi karo haye maxaa ka dhexeeya ku laabto aada u fiiri waxaa ka dhexeeya a bal aada u fiiri waxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis ha ila mid walbaa nis u leeyi mid walbaa nis u leeyi oo mid wal cadad kalaa labadaba loo qaybin karaa marka mid niskiis midka kaleo kaamila ku dhufo marka sitada niskeed oo thalaataa ku dhufo tamaaniye saddex saddex sideedaad afar iyo labaatan ha haddaa rabtana waxa weyan afar lix ku dhifo afar lixaad afar iyo labaatan marka waa sidaas marka wuxuu ku yidhi wathumunu indama ilayhi hadduu ku darsamo asdusu faaslu asalkiisa asaadiqu ku ruma fi dhexdiisa alxadsu malaha arbacatun afar wey yatbacu ay raacayaan cishruun labaatan yacrifa waxaa garana alxusaaf dadka xisaabta yaqaan ajmacuuna dhammaantood fa haadihi tan athalaatatu oo saddexda oo waa saddexdee waa sudus ithnaa cashar arbaca wa cishruun fa haadihi tan athalaatatu saddexdaa al usuulu ee asalyaalkaa in kaurad hadday badato furuuduha faradyaalkeeda tacuulu waa cawlme hadday faradyaalkeedu badato waa ay cawlme faradyaalku hadday badato maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa haddii maalka markii lagu dhiso asal saddexdaas asal ka mid ah faradyaalka dadka ahlufaradka ay u baahan yihiin iyo maalka ay faradyaalku bataan markii laisku dardaro faradyaalka ay u baahan yihiin iyo maalkii waxaa badana faradyaalkii loo baahno markaasoo kale cawlmayn oo faradyaalka inta la tiriyo markaasoo kale asal laga dhiga faradyaalkaa tirin maalkaad u kala goy waxaan ay ay mathal uga dhigaan culummadu qof dayn lagu lahaa mathalan qof aad dhintay daynaana lagu lahaa dadkii daynta kulahaa waa yimaadeen isku dardar waxay yeesheen waxay yeesheen haddii mogta daynkii maalku isleegiin qof walba wixiisaa la siin waxay yeesheen mathalan shan kun oo dollar qofkiina afar kun u ka tegay maxaad samayn maalkoodaad u qaybin qof walba wuxuu leeyahay ugu dhifan afartan marka qof walba waxbaa ka dhimanaana soo ma qof walbaana waxa weeyaan qof boqol dollar dayn u lahaa iyo qof kun dayn lahana isku qadar kaada maaya qof walbaaba waxnaana ka dhimanaana sidaasoo kaleto wey arrintan ilaa dadkan dhaxal kalaha camal waa laga dhiga dad dayn ila hantidan iyagaa leh haddana hantidii loo magacaabo ilahay magacaabay iyo maalka meesha yaalla isma dhamo khalaas marka faradyaalkaa maalka loo qaybo inta faradyaalka la tiriyo wuxuu yidhi sibdulmaadiniga aqulu waxaan leeyahay kullu masalatin masale kastoo fiiha dhexdeeda sudusun ku jiro iyo wamaa baqiya wixii haray sudus iyo inta harta ku jirta asluhaa min sitatin lix ay asalkeedu wey lixaad ku dhisin qofka suduska lahaad siin inta soo hartayna qofkii lahaa ayaad siin wadalika mithaalkii ka ummin wabnin oo kale hooyo iyo wiilaa jooga maydaa dhintay hooyo iyo wiiluu ka tegay maxaad samayn wiilku waa casabo isagu wax ahlufarada hooyaa ka joogta hooyo haddii farac waaritu joogana sudusayla maalka lix ku dhis hooyada halkeeda si shanta soo harta wiilku ha iska qaato wa ka abaweyni wabnin laba waalid iyo waxa weyn wiil oo kale maxaad leedahay labada waalid labadooduba min sudus ay leeyihin waxa weeya labada waalid mid kastaba walikulli waaxidin minhuma sudus mid kastoo labada ku sudus uu leeyahy waxa weeyaan markaa waxaad leedahay lixad ku dhisi hal sahmi aabasi hal sahmin hooyosi maxaa soo haray afar wiilku waa casaba isaga xaad leedahay la dhihima wixii soo haru leeyay illa casaba saas aheeday fa asla asalkeedu min sittatin wey wakadalika sidaas oo kale wey idaa kaana hadduu ahdo maca sudusin nisf waa meeshii uu ka dhexeeyey tadaakhulku fiiri nis ayaa la jira o thuluthunaa la jira o thuluthaanaa la jira thuluth iyo thuluthaan horta ogow isku makrajay kasoo baxaan labaduba thalaathay kasoo baxaan labaduba isku makraj marka mas'alada haddii sudus iyo thuluth ku jiro ama thuluth sudus iyo thuluthaan ku jiro sittaad ku dhisi sababtoo ah tadaakhulaa ka dhexeey halaathada way soo dhexgelin sitada markaad sita ku dhisto thuluthna waa laga dhexeli karaa oo sitada laba sahmiyo kamid a athuluth wadalika mithaalkii ka ummin hooyo iyo wa bintin gabad iyo wa camin um aa lagu yidhi bintiyaa joogta ogow sudusay leedahay soo maaha binti iyadu maxay leedahay binti keligeeda waay hal gabadho maydku laba nisay leedahay cam xuulayahay isku dhih la waa casabe waa casabe marka masalada waxaa ku jira waxa weeyaan um oo sudus leh oo maqrajkeedu sita yahay iyo binti oo waxa weeyaan nis leh oo maqrajkiisu yahay ithnain ithnain iyo sita waxaa ka dhexeeya tadaakhul kan badan ku dhis sita ku dhis hooyo hal si shanaa soo harta soo maaha gabadha marka niskii waa laga dhexelin sitada maalka barkiisi waa saddex sitada barkeed waa saddex si maalkii barkiisaasay ugu ha maxaa soo haray afar sahmiyaa la qaatay laba sahmiyaa soo hartay wixii soo haray ha u tirin adeersi waxaad leedahay camka casabaata iska qaado asaga wixii soo haruu qaataa haddii meesha ahlfarad joogaan wa ka ummin hooyoo kale waay iyo waa waladeyha waa laba caruuro midka ku hooya haddaad bato waladurum um marka maxay leedahay ilaa laba walaalaha jooge sudus ay leedahay waladayha maxay leeyihiin fa in kaanuu aktara min dalika fahum shurakaau fi thuluth uluth ay leeyihiin waladul umka mar hadday laba gaaraan marka waxay leedahay thuluth iyo sudusaa ku jira thuluth maqrajus waa halaata sudusna maqrajus waa sita tadaakhulaa ka dhexeeya halaatadu waa dhex geli kartaa oo markii waxa weeyaan sita lagu dhiso waa laga dhexeli karaa thuluth marka lix inta ku dhisto hooyo halsi thuluthna waxaa lixda laba kamid a laba sahmiyo kamid ah thuluth ee si waxa weeyaan carruurtan meydka ku hooyada saddexdaa sahmi marka la qaato saddex sahmiyaa soo hartay bis wixii soo haray camka iska qaadan casaba anu wa ka ummin hooyo iyo wa bintayni laba gabdhood iyo wa camin oo kale wey marka bintayni maxay um maxay leedahay il farc waartaa jooge sudus ay leedahay bintayn hadday maxay leeyihiin thuluthan khalaas thuluthan makrajkiisu waa talaata u ka soo baxa sudusna makrajkiisu waa sita marka waxaa leedahay maxaa ka dhexeeya tadaakhul halaata iyo iyo sita sita ku dhis hooyada hal si labada gabdhood marka sita maxaa thuluthan u ah afar afara u ah waxa weya thuluthan afarta labada gabdhood si maxaa soo haray hal sahmi camka casabaa tahay qaadan wixii soo haray wakadalika sidaas oo kale wey idaa kan hadduu ahdo fiiha masalada dhexdeeda nisfun iyo wa thuluth nis iyo thuluth ka zawjin zawj oo kale iyo wa ummin hooyo iyo wa cami marka niski yaa leh maanta yaa leh zawjkaa leh ilaa farc waarisa ma jooge waayahay nisuu leeyahy umna maxay leedahay farc waarisana ma jooge walaa taxdudan ma joogaan thuluthay leedahay waxaad leedahay marka nis maqrajkiisu waa halkee waa ithnain um waxay leedahay thuluthay thuluth maqrajkiisuna waa halkee halaata maxaa ka dhexeeya marka halaatha iyo ithnain tabaayuna ka dhexeeya bis weeye laba saddex ku dhufo mid kaamiladkan kale ku dhufo lixuu noqon lix markuu noqdo zawjka niskiisa si saddex si waayo hooyadana thulukeeda si sita thulu waxa u ah labo ee si maxaa soo haray hal sahmigaas ha qaato camka oo casabaha u qaato wa kullu mas'alatin mas'ale kasta uu yidhi mas'ale kasta mas'aladoo fiiha dhexdeeda rubucun iyo wasudusun ahaaday fa asluha asalkeedu min itna cashara ayuu ahaaday halkaas iska joogo allah subxana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina mxamed